hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee Sodoma ayaa duleedka magaalada muqdisho gargaar ugu qaybisay in ka badan lix boqol oo qoys oo isugu jira barakacayaasha ku sugan deegaanada hoostaga magaalada muqdisho iyo qoysas danyar ah munaasabada lagu qaybinayay deeqda gargaarka waxaa goobjoogaha agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda Sodoma iyo xubno kale qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan gargaarka ah ayaa u mahad celiyay hay-adda Sodoma bismillahi raxmaani raxiim anigoo maxamuud maxamed cali ah hay-adda maareynta iyo masiibooyinka qaranka soomaaliyeed dadnu raashinkan inoogu tala gashay way ku mahadsan yihiin si nabaday noo soo gaarsiisay walxamdulilahi rabbilcaalamiin dhanka kale agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma sahre cali yuusuf ayaa ka warbixisay deeqdan gargaarka ah ee loo qeybiyey qoysaska dayarta ah ee ku sugan duleedka magaalada muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan qaybinaynaa lix boqol oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ee degan magaalada muqdisho khaasatan dadka degan ereyooyinka magaalada daafaheeda raashinkan oo gargaarka ah oo nooga yimid dowladda turkiga oo ay ugu tala gashay inay uga faa'iidayso dadka masaakiinta ah ee soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala gedisan ay ku dhaceen hay-adda maareynta masiibooyinku waxay aad iyo aad ugu dadaashaa sidii ay u xaqiijin lahayd una sugi lahayd gargaarka bini'aadanimo ee ay gaarsiinayso dadka masaakiinta ah waxaana fursaddan uga faa'iidaysanayaa lixdan boqol oo qoys oo maanta nasiibka u helay in ay guryahooda geystaan oo aysan u isticmaalinin siyaabo qaban hay-addu waa ay daba taagan tahay deeqdan gargaarka ah ee loo qeybshay qoysaska danyarta ah ee ku nool duleedka magaalada muqdisho ayaa qeyb ka ah dadaalada lagu caawinayo dadka danyarta ah iyo kuwa barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada muqdisho iyo qeybo kamid a gobolada soomaaliya